galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in hobiyaal lagu tuuray dhinaca madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho kuwaas oo u dhow meel ku dhow madaxtooyada wararkaasi hoobiyaasha waxaa faahfaahinta inoo haya oo haatan khadka teleefonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira wariyaha v o a jacfar kukay jacfar may maqlaysaa caashi si fiican bal waxaad naga warantaa tirada hoobiyaasha la sheegay in ay ku dhaceen agagaarka madaxtooyada
waa mahadsan tahay hoobiyeyaashu waa tiradoodu ilaa iyo hadda lama cadaynin laakiin qeybba meel ayay ku dhaceen meelaha ay ku kala dhaceen hoobiyeyaasha waxaa kamid a agagaarka madaxtooyada degmada wardhigley albaabka dhinaca waqooyi xarunta baarista xisbiga laga soo galo agagaarkaas waxaa ku dhacay ilaa laba xabo oo hoobiyeyaala sidoo kale agagaarka masaajidka cabdali cawareere ee isla degmada wardhiigley sidaas oo kale waxaa ku dhacay tiro hoobiyeyaala oo dad rayida ay ku dhaawacmeen oo ilaa iyo laba iyo laba qof lagugu sheegay tiradooda meelo kale waa la sheegay in ay hobiyeyaal ku dhaceen oo iyagana ay magaalada muqdisho kamid a laakiin ilaa iyo hadda ma xaqiijin wararkaas meelaha ugu badan marka oo hobiyeyaashu ay maanta kusoo dhaceen waa degmada wardhiigley qaybo kamida degmada holudaag iyagana waxba kusoo dhacay laakiin kuwa ugu badani waxay ku dhaceen agagaarka madaxtooyada gaar ahaan agagaarka safaaradda etoobiya oo iyadu ku taala meel aan sidaa uga fogeyn albaabka laga gala madaxtooyada jacfar waxaad ka warantaa weeraradaasi hoobiyaha qiyaas ahaan goormay dhaceen saacadda muqdisho
saacadda muqdisho markii salaada casir la aadamayey wax yar uun ka hor qiyaastii markay saacadda muqdisho ahayd saddexdii iyo daqiiqado ayay weeraradaasi dhaceen oo hoobiyeyaashaasi waa la maqlayay oo annaga lafahanteena waan maqlaynay tiradaasi hoobiyeyaasha ah ee lasoo tuuray waana arrinta keentay in markiiba la dabagalo marka wakti aada u fog ma ahan ilaa iyo hadda isbitaalada waxaa la gaarsiiyey dad dhaawac ah oo ilaa laba ruux ah oo ku dhaawacmay xaafad dadku ay degan yihiin oo ku taalla agagaarka masaajidka cabdalay cawareere oo ay kusoo dhaceen hoobiyeyaashaasi warar aan la hubin waxay sheegayaan in kuwa kusoo dhacay agagaarka albaabka xarunta baarista ee xisbiga in ay ku dhaawacmeen askar halkaas joogtay baabuur waxyeelaa kasoo gaartay meesha yiilay sida naloo sheegay marka ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo tirada dadka ku waxyeeloobay dhimasho iyo dhaawacba ah madaafiicdaasi hoobiyeyaasha ee kusoo dhacday waktiga madaafiicda la tuuray oo aan aada u fogeyn aawadii laakiin daqiiqadaha iyo saacadaha soo socda warar buuxa ayaanu ka heli doonaa hoobiyeyaashaasi lagu garaacay qeybo kamida magaalada muqdisho jacfar waxaad ka warantaa sidaad sheegtay waxay ahayd xilli cashara oo qoraxdu ay weli si wanaagsan usoo jeedo oo maalin cada inkastoon ogahay in hoobiyaashu aanay soo sharqabin oo jugtooda un lagu war helo haddana ma la dareemay bal jihada ay ka imaanayeen
maya ilaa iyo hadda lama dareemin hay-adaha ammaanku ilaa iyo hadda kamaanay hadlin sida caadada ah caasha waxaad la socotaa in muddooyinkii ugu dambeeyey bilihii aanu soo dhaafnay dhowr maalmood oo isxigxiga weeraro kuwan oo kale ah oo hoobiyeyaal loo adeegsaday lagu soo qaaday xarunta madaxtooyada oo qaarkoodna ay madaxtooyada dhexdeedaba ku dhaceen qaarna ay nawaaxigeeda dad rayida ku waxyeeleeyeen oo ay ku dileen marka marka ay hoobiyeyaashu dhacaan uun muddo kadib waxaa goobahaasi taga ee guddoomiyeyaasha degmooyinka ay hoobiyeyaashaasi kusoo dhaceen kuwa gobolka madaxda hay-adaha nabad sugidda ee gobolka iyo midda qarankaba iyaga ayaana markaas faahfaahin ka bixiya sida ay wax u dhaceen iyo hoobiyeyaasha halka lagu tuhmayay in laga soo tuuray haddii ay jirto in la gartay goobtii laga soo riday cid loo soo qabtay haddii ay jirto haddii wax macluumaada oo intaasi dheer ay hayaan iyaga ayaa ka warbixiya ilaa iyo hadda ma jiraan wax mas-uuliyiina ha noqdeen kuwa nabad sugidda amaba ha noqdeen kuwa gobolka banaadir oo arrintaasi ka hadlay ilaa iyo hadda ma jiraan waxaad dhinac kale jacfar ka warantaa bal dareenka guud ee hadda ka jira magaalada muqdisho gaar ahaan labadaasi xaafadood ee wardhigley oo ay ku taalla xaruntii madaxtooyada iyo xaafadda holodaag waxaad ka warantaa markaa jugtaasi iyo hoobiyaashaasi ku dhacaya labadaasi xaafadood iyadoo maalin cadna la joogo bal siduu yahay dareenka guud ee dadka degan caasha waxaa jira argagax baa ka jira labadaasi xaafad gaar ahaan aagga ay kusoo dhacaan inta badan hoobiyeyaasha lala damacsan yahay madaxtooyada waxaa degan dad barakacayaala oo xeryo dad barakacayaala ay ku nool yihiin ayaa agagaarkaasi ku yaalo oo inta badan waxyeeladu ay kasoo gaadho ee hubiyayaashaasi lasoo tuuro marka dhawaqa hubiyayaasha la maqlo dabcan inta aagaasi ka dhow ee maqasho argagax ayaa ka muuqda dadka xaafadda hadda hoobiyaashu ay kusoo dhaceen degan oo qaarkood qadka telefoonka aan kula hadalnay waxay noo sheegeen in xaalad si iyo argagaxa ay ka jiraan xaafadaasi iyadoo markaasi aan la garan karin dadka guryaha shubka ah degan iyagu cabsi sidaasa ma qabaan oo waxaa suurtagala markaasi inay aaminsan yihiin haddii hoobiye uu kusoo dhaco guri shubahay in aanu inta badan hoos usoo gudin laakiin dadka aqalada yaryar ee bacaha iyo baakadaha ka samaysan ku nool ee barakacayaasha ah iyagu haddii uu hoobiye kusoo dhaco waa dareemi kartaa inta khasaaro uu gaarsiin karo marka ilaa iyo hadda xaalad isku dhexyaaca iyo argagaxa ayaa ka jira agagaarka ee xaafadaha ku dhow agagaarka madaxtooyada soomaaliya oo la sheego inta badan in hoobiyayaashaasi iyada lala damacsan yahay laakiin sidaas si lamidana saare uu kasoo gaaro dad rayid ah oo ku nool agagaarka madaxtooyada amaba xaafadda ay ku taalo degmada ay ku taalo aad ayaad umahadsan tahay jacfar dhegeystayaal-kaasi waxau ahaa wariyaha v o a magaalada muqdisho jacfar kukaay oo si toosa ugu jiray khadka teleefonka ee magaalada muqdisho waxaana uu ka waramayey hoobiyaal goor dhoweyd lagu garaacay qaybo ka mid a magaalada muqdisho